haddaba maxay qodobada kulankaasi ka soo baxay shirkii madaxda maamul goboleedyadu ay ka bedelayaan xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo arrimaha doorashada falastiin axmed yimaan ayaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiisay mursal saney oo ka tirsan macadka heritage ugu horeyna waxa ay weydiisay sida u warko warmurjiyeedkaasi
bismillahi raxmaan raxiim walaal falastiin adiga iyo dhegeystayaasha v o eda waa idin salaamayaa waxaan rabaa marka hore inaan ugu hambaleeyo hogaanka iyo shacabka reer galmudug sida ay mashaakilaadkooda u xalisteen kadibna ay isugu xil saareen inay isugu yeeraan madaxdii maamul goboleedyada oo ay ku guuleysteen taasna haddana ay gool u fidiyeen maamul goboleedyadii hogaankooda iyo madaxdii dowladda dhexe marka waa ku ammaanan yihiin shacabka iyo hogaanka reer galmudug sida ay u muujiyeen dhabar adeega iyo ayagoon ognahay xaaladooda siday ahayd waqtigii hadda hogaanka cusub uu meesha yimid iyo maanta meesha ay marayaan marka waa wax lagu naaloodo haddaan nahay soomaali loogana dayan karo meelaha kale ee hadda mashaakilaadka ay ka taagan yihiin maamul goboleedyada midda labaad warmurtiyeedka soo baxay waa aad ba loo looga hordhoorayay warmurtiyeedkaas waana wax tallaabo hore loo qaaday marka la fiiriyo siyaasadda soomaaliya ee cakiran maanta meesha ay mareyso in maamul goboleedyadii madaxdooda isu yimaadaan ay isku waafaqaan qodobadaas muhiimka ah oo ay ugu horeyso in ay gaareen ayagoo loo dhan yahay waa garan karnaa warmurtiyeedka waqti hore la sugaayay waxa uu intaan u gaaray in ay wadar ogol ku wada gaareen inta ku qoran warmurtiyeedka arrimaha doorashada tusaale ahaan warmurtiyeedku muxuu ka yiri oo aad is leedahay muhiim bay u ahayd xilligan kala guurka arrimaha doorashooyinka waa caddeeyeen mowqifkooda waana la sugayey waxaa ka soo baxay oo arrimaha doorashooyinka ay ka yiraahdeen waxaa ugu weyn kow horta in doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo ah waqtigii dastuurka uu qorayay ay mandatekooda aysan hal maalin ku darsanin ayadana wax aada loo soo dhaweeyey mudan oo dastuurka in la ilaaliyo soomaaliyana aan loo horseedin carqalado siyaasadeed iyo xasilooni daro sida uu ra-iisul wasaaraha sheegayba haddii ku darsi u yimaado in ay imaan karto mashaakilaad aanan la xallin karin mustaqbalka marka taas waa lagu ammaanaya madaxda maamul goboleedyada waxay kaloo ay aada ugu ammaanan yihiin inay sheegeen ay ku dhiiradeen in doorasho qof iyo cod ah aysan dhici karin oo ummadda soomaaliyeed waqti dheer arrintaasayto ay ka wardhowraayeen waa nasiib daro laakiin in ummadda runta loo sheego oo aanan laga gaban runta la abaaro markaas kadibna xalka ayadana waa ku ammaanan yihiin waxaan leenahay waxaad u soo heyseen soomaalida guul weyn oo ah in dadka runta loo sheego markaasan la abaaro xalka marka waa fududaanayaa in mashaakilka markaas la xaliyo maxaa hadda laga doonaya mar haddii maamul goboleedyada ay isku yimaadeen oo ay shireen muxuu yahay waxaa la gudboon dowladda ee looga fadhiyo falastiina dowladda dhexe waxaa laga doonayaa kow horta inaysan ka daahin dalabkaas oga yimid walaalahooda oo ayaga hogaanka u yihiin madaxweyne ra-iisul wasaare iyo iyo baarlamaanba inaysan ka daahin meeshaas waxaan ku dari lahayn uun annaga waxay nala tahay in aqalka sare oo maamul goboleedyada matala ayagana in laga qaybgeliyo inay mudan tahay haddaana baarlamaanka laga wada qaybgelinaynin ama baarlamaanka iswate laga qaybgeliyo maadaama ay yihiin golihii sharci dejinta oo markaas qayb ka noqdaan aad bay u fiicnaan lahayd marka dowladda dhexe waa inay si deg deg oga soo jawaabtaa aynan dib oga dhicin waana ka xunnahay in waqti go-aan aan la qabanin in waqti go-aan la qabtana waa ku talin lahayn hadduu alla idmo oo ay noqoto waqtiga ugu horeeya maxaa dhaca halkii maalin ku darsanta berri saddex iyo tobanka dadka soomaalida ka go-an tahay oo ka wardhowrayay waqti badan inay helaan maaragtay doorasho oo xalaal hor ah oo qof iyo cod ah haddii la waayo marka doorashada kale aan laga daahin oo maalinkii la daahaba annaga naga go-anta haddaan nahay soomaaliya marka in loo degdego dowladda dhexe degdeg uga soo jawaabto waanan ku hambaliyeynana marka haddana in isugu soo noqonaya dhuusamareeb ee noqonayso gogoshii labaad beesha caalamka sidee shirkan u aragtaa maadaama iyaga laftirkooda ay arrimahan iyo xilligan adag intaba ay ka qayb qaadanayaan oo ay isku dayayaan inay isku soo dhaweeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka sidee u arkaan shirka dhuusamareeb falastiin beesha caalamka shirkan kolleyba waxaan isleenahay way taageertay oo maxaa dhacay kamaysan hor imaan intaan maqlaynay sida hoos ahaanna inay inay kala socotay oo ay u taageeraysa ayaan aaminsannahay haddana waxaa laga rabaa inay garab istaagto waxaa ka soo baxay shirka oo ay la garab gasho inta ka dhiman wada hadallada ay soomaalida ugu gowlxaarayso doorasho in la helo dalkan ka dhacda waktigii loo mudeeyey doorashada oo loo ballansanaa marka beesha caalamka door weyn ayay ciyaari kartaa horena uga ciyaartay arrimaha soomaaliya waana waxaana leenahay ayaga naftirkooda waxaa ku kala jiray mugdiyo badan iyo waxay ku kala aragti duwanayeen doorashooyinka soomaaliya waana dareemi karnayo waxaa loo sheegayay inta badan in doorasho qof iyo cod dhici doonta ayagana waxay u sheegayeen wadamadii ay matalayeen marka wixii ay soo sheegayeen laba sano oo ayagana loo sheegaya ayaa meesha ka baxaya waxay keeni kartaa niyadjab weyn waxaan leenahay niyadjabina soomaalida mataakay socotaa mise tabar annaga waxaan soomaalida tabar inay socotaan habboon waxaa lagu qasbaya taaka inay socoto taaka tabarteenna ma aysan ahayn tabarteenna waxaa wixii markaas aan qabsan karno afarta sano kasta oo muddaxileedka sharciga ah ee hogaanka dalka oo ay ugu horreeyaan baarlamaanka iyo madaxda in wixii la qaban kara la qabto marka hadda tabarteen yaan garanay tabarteenna waxaa waaye inay doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashada qabsoomi kartana oo ah doorasho dadban inta sida muuqata inay dhacdo oo lagu heshiiyo heshiis laga wadayahay kaasi wuxuu ahaa mursal sanay oo ka tirsan macadka heritage ee magaalada muqdisho waxaanu khadka telefoonka ugu warramay falastiin axmed iimaan oo washington joogta